bisniska nuur ma leh ganacsiga biyo cawaal ma leh beesada sarif ma leh baaqi soo celin ma leh sheekooyinka laga soo warinaya gobolka ee ku aadan ka bixidda suuqa ee lacagta shilinka soomaaliga ayaa kaa yaabinaya iyadoo si isku mid a u saamaysay nolosha miyi iyo magaalaba dadka danyarta ah ee markoodii horeba liitay ayaa ah kuwa ugu lugul maxaa yeelay waa mare dollar ma aysan haysan waa mar kale ee waxaa lagu yidhi wax ku iibsada lacag ku jirta taleefanka gacanta oo markii horeba aanay farriin ka diri karin sababa la xidhiidha iyagoon aqoon u lahayn amaba taleefanka laftigiisa oo aanay iibsan karin qaarkood waa reermi iyo xoolo dhaqato ah garanaya oo keliya lacag la taaban karo oo ay xoolahooda ku iibsadaan khayrra faarax waxay maalin kasta laba neef oo ari ah ku qashaa suuqa beledweyne laakiin wakhtigu sidii uu ugu wanaagsanaan jiray uguma wacna waxaana ku dhacday in laga xado lacag taleefanka ugu jirtay ganacsata waa ah erigan qalaa meeshaanan ka gataa alxamdulilaahi waa dadkayna wanaagsanaan wax ka gadannaa shilin soomaalihe waaba taan diidnana waaba la diidaye haddana doolarkii haddadaan aqoonnaa wax gadanaa see la dhahahe oo annakii aqoonno la dhaha keen lambarkaadii aan fiirinaynaa wixiina waa lagaala baxaa he dhib weyn maahanohe marka hadda laba riyoodoo lacag sidaan u gadaa meelay jirta kaala sheegnimaa iga shubta xamarowna u turtay shirkadii haddaan taga maxamed maxamed waa nin noloshiisa ka soo saaran jiray cabitaanada la qaso ee lagu iibiyo hareeraha waddooyinka bartamaha beledweyne ha yeeshee maanta oo waxba fara kuma hayo oo cid wax ka iibsata ayuu la'yahay maadaama aan shilinka soomaaliga ah wax lagu kala iibsanaynin anigu miiskan markaan hadda muddo badan aan ka shaqaynayey lacagtu markay dhacday wax badan aan ku tallamay inaan hataaba iska dhaafoon qasinoon howlo kale iska aad ama magaalada dhan ka tagaba way igu soo dhacda wallaah afar darmuusaan qasi jiray waa bixi jiray haddana kaas waa abar ma arkaysa darmuuskaas waa faaruq xamba laguma qasin saaka shilo soomaali hadduu shaqaynaa dibigood waa la buuxi lahaa waan la cabi lahaa dhibaatadaas waxa keenaa waa lacag silin soomaaliga iyo dhacay oon shaqaynay xamad xamadkii hadda xamar halala xirta layidhi haddana waa sacuudiidi waa layidhi maba rabnaba culeyskaas aa horta jiro ii fiisiina dadku ma wada haastaan biyaha waxaa la gadaa shan iyo toban sintiyaa la gadaa shan iyo tobankii sinti u dhikanto adigu saddex kun manaba baxaanba qof kasta maba tuuri kara iyo maba haasta kulli lacagta shilin soomaaligu markii shaqaynaysay lix qofood saddex qofood afar qofood biyaha laysaga bixinaya haddana hal qof qof kale wax ka bixinaysa male sheekooyinka kale ee lasoo wariyey waxaa ka mid ah in suuqa xoolaha oo ka mid a halka isugu yimaadaan dadka reer miyiga ah ee xoolaha keensada iyo dadka ka iibsanaya lagu murmo laguna dagaalamo lacagaha taleefanka laysugu diray maadaama in badan oo ka mid ah aanay garanaynin cabdidaahir faarax oo ka mid a ganacsatada suuqa xoolaha ayaa ka sheekaynaya buuqa ka dhasha lacagaha doolarka ee mobeylka la ysugu diro doolarkii la kala qaadanayo horta ninaan weligiis moobeel arag inuu moobeel gatay ku khasabtay dhibaataa meeshaas ka soo deristay waa ii tuurtay iyo iima tuurin afar iyo labaatanka saac ayaa laysku haystaa waxa keliyaxoo kala bixin kara dadkaasna shirkadaha ka jiro kan garabkiisa hadduu yidhaah warniga waxi waa laguu tuuray ama waa saxan tahay laga aqbali maa ma yeelayaba maxaa yeele ninkaa miyiguu ka yimid xoolihiisana wuxuu ku shuban jiray faraqa shilin soomaaliya ku gada jiri dhibaatada koowaad horta waa doolarkii anugu ma arag mayd yaallo laakiin daqarka iyo rabaaxyada iyo feerka iyo faralaabka waa taagan yahay xildhibaan khaliif muumin tuxow oo ah mudane baarlamaanka hirshabeelle ka soo galay gobolka hiiraan islamarkaana maray dhulka u dhexeeya magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ayaa ugu baaqay maamulada deegaanka iyo dowladda federaalka in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo lacagta shilin soomaaliga waa in la helo shilinkii soomaaliga oo islaanta iyo odaga iyo wiilka yari ma yaqaaniin a v c qaabka loo tuurto dadkuna taleefoonna ma wada haystaan oo tabartoodba ma laha gobolka hiiraan guddoomiyaha iyo maamulkiisa heer gobol iyo heer degmo steytka dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa in lacag la keeno dalkan oo dalkan wuxuu dadku wax ku kala gada jireen ayadana in la soo dedejiyo oo lasoo hormariyo kunka waa bestiis bulshadaa ku shamuunti buufisaa ku dhacay
ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho